عنده ساوانيه awsanayaa midnimo miduu haba kalayda haqani
yeelan waa kaan hadda way socotaa ku shaqaysa
waxaa jirta waxaa jirta waddanka marka u horeeya markaynu leenahay dhaqan wuxuu guuraa goobta shaksiyada meeshaasu baabado baa dhaqanku guuraa horta reer bariga shaksiyadoodii ama dhaqankoodii waxaa ugu dambeeyey shan iyo soddonkii ayaa ugu dambeeyey markaa le shan iyo soddonkii baa ugu dambeeyey waxay magaalooyinkii waaweynaa oo ilbaxnimooyinka gaarka a lahaa oo aad iyo aad loo intersaaran jiray waxay baaba'een shan iyo soddonkii intay ka dambaysay way baaba'ayeen ma jirin way baaba'ayeen sababtu waxay tahay magaalooyinka dadka hijradu kasoo sameynaya waa laga soo guuray oo banaadir baa la soo galay badi waxaa lasoo galay banaadir kismaayo meelaha dadka soo galeen ha soo galeene dadkii markay soo galeen waxay qaateen shaksiyada banaadir bay qaateen shaksiyadii banaadir markay qaateen dhaqankii banaadir bay yeesheen waxay yeesheen dabiicadii banaadir cunadii banaadir bay raaceen cunadii dad waxay noqdeen reer banaadir camal bay noqdeen haddaad hadda aragto dadkii shan iyo soddonkii yimi caruurtooda haddaad aragto ama iyaga aad aragto oqoon mayso waxaad oranaysaa waa reer banaadir ayaad oranaysaa ko marka waxaynu leenahay cunadoodii marka way bedelmay waxood wali way bedelmay waxyaabihii horeto ay lahaan jireen gaarka u lahaayeen intaa inta ka dambaysa wa- magaalooyinkiina way baabeen xaafan way baabaday hurdey way baabaday xaafan way baabaday meeshta la yidhahdaan baargal way baabaday waxaa bedelay dad reer baadiya markii hore ahaa ayaan u degay misle oo degay marka male shaksiyadaas way baabaday marka maanta ninkii ka doonaa heli maayo ma arkaayo Eh, allaahuma qof qof qof qof qof qof xusuusani waa jiraan odayaashii hore ah Odayaashii laakiin hore.
odayaashii hore ah ayaad arkaysaa Bad macaan waa sidoo kow.
kale.
Ee, ninka la yidhaahdo ee, ee, banaadirna shaksiyadiisu way baabaaday goormay baabaaday af soomaaligaba ma la qoray af soomaaliga ma la qoray oo afkii reer waqooyi iyo mudug iyo bari afka ama loo qaatay shaksiyadii banaadir way baabaaday weliba waxay baaba'day oo aad ba ay bilaabatay markii sideed iyo soddon sideed iyo lixdankii ayay bilaabatay laakiin afar iyo soddobaatankii intii ka dambaysay wax shaksiyad banaadir la yeelay ma jirto ma jirto oo arday waxay barteen dhaqankii baadiyaha hadda ma haddaynu dugsideena tagno waxaynu u tegaynaa waxaa- waxaad moodaa inuu joogo eh, nugaali ayaad moodaa ilmuhu waa ilmaha reer xamariyiinta ayaa jira afkii banaadir wuu baaba'ay shaksiyadii banaadirna way baaba'aysaa taas waa wax cad haddaad biso antropology ahaan baartona waad helaysaa Eh, yaana taa ku dheeraane aan dib ugu noqono eh, wixii la oran jiray eh, hadalkeen ninka aan kusoo xiro jiimbaar ereyga jiimbaar la yidhahdo waynu gaabinaynaa maanta doodan hadalkeen ugu badan yahay waanayna soo kululaanay jiimbaar waa koo sadqad waa laba daragad waa ah, waa saddex bal saddexdaa erey oo isku dhow sariir ataa oo isku dhow dhow aan oo magaca sariirta wada sita midna waxay tahay midna waxay qabato midna wixii laga sameeyo waxaan ku horumarinayaa marka ugu horeeya ninka la yidhaahdo qiburaale waa tahay jiimbaar
orta waxba waxba- waxba waxbay ku lamaansan yihin anigu sidaan u aqaano waxa la yidhaahdo jimbaar jimbaar la yidhaahdo waxa weeye qori iyo saan bay ka samaysan tahay afar rukun iyo laba qori oo do- doceedka ah ee lixdaas qori iyo saandibi oo un saan ama laakiin looda u badan geelaba xitaa waa laga sameeya laakiin looda u badan yaa laga sameeyaa bahasha jembaarta la yihahdo saan u aqaano anigu waxaana ku lamaan ninka la yihahdo ay mar soo wada baxeen gambarka gambarka afartan rugule lagu fadhiisto iyo waa sida talatruwaadray oo tafuugu isku yihi waxaa la yidhi ninkii wuxuu yidhi war kaas weyne kaas yari ma hooyadiis ama suwaabida wuu eryayaa wuxuu arkay baabuur yar iyo baabuur weyn oo istaba ordaya markaasuu yihi beeroba hooyadiis ka cararaysa yuu daba ordaya nin soomaaliya ayuu haata baalkan gambarka la yihahdaa jembaartu daba orda oo waa saldhigga caashaan magaranaysa nasashada jembaartuna waxaa weeye saldhigga caashaan nasashada iyaduna oo waa sariir oo waa sariir waa la isu jimciyaa waa lagu seexdaa markuu kulshilaabaa banaanka loogu soo baxaa dadku ma wada laha nin gaadhi baa leh waxaanana kaga timi geestaa webiga xaggiisa yana kaga timi baashan daragada la yidhaahdo waxaa weeye anigu saan u aqaano qoryo la teeday iyo kuwa dhundhuban oo dusha laga saaray oo markaas la isku xidhxidhay oo la wanaajiyo sidii gogol oo kale ah ah cashaan sidii sariir oo kale noqota dabeedna la saaro saan oo gogosha halkaas noqota ballaano guri dhexdiiba iyaduna taasi ma socoto iyadu oo waa daragad waa daragad haa oo waqooyi ku badan oo waqooyi iyaduna ku badan tahay weliba xagga galbeedka yay u badan tahay daragadaas
sadqad Eh, sadqada bahasha la yidhaahdo waa aqaanaa laakiin macnaheedu waa iga khaldanya oo bal ha laygu horreeyo sadqadaas ha laygu horreeyo laakiin macnaheedu waa iga khaldan yahay yare ma garanaysaa idinkaa igu dari doonaan laakiin saddexdaa shay anigu sidaasaan u aqaanaa Ah, bal waa googoosanaysaa anigu sadaqad maahira waa sadqad sadqad sadqad daragad jimbaar sariir inta oo isku macno dhow Ah, oo aad moodo magaca sariirta inay wadaagaan ah.
laakiin sariirtu misna magacyo gaar gaara soo qaadato aad moodo tii ugu dambaysay Ah, hey.
oo ay meel nooga timi Ah.
aan ku horeeyo aniga waxoogaa reer magaalo iska dhigdhigaya Ah, daragad waa kuu waafaqay waa sida aad aad- aad u sheegtay Mm.
jimbaarna waa kuu waafaqay waa sida aad u sheegtay laakiin sadqadu Ah.
waxay u dhowdahay geedka la yidhaahdo daragada gaartay bay u dhowdahay Mm.
oo waa sadaq waa qoryo yar yar oo saa loo sadqay oo la isku xirxiray oo inta Ah.
la isku xirxiray tiirar la sameeyey Ah.
oo tiirarkii daragada marka la sameeyey la saarayo sadex Ah.
ama sa- sadqad la yidhaahdo waa isla mid daragada iyadu ها وحوجها بين درجات كده انت آه.
ويدو آه.
وريه وحنا قاعتها مر صلح هذا اما صدقت ده مر أن انت قاعت انت سأقول الله ما تقول يا ساتر آه، وأصلا أرول كوكري.
أرول كوكري آه.
في أرول كوكري ولا لا دوبلي، ولا ولا دوبلي لكن يا رساري وكا.
أنا رساري الله.
هو صدقت بين هانينو وحا آلاوا استعماله وريها أن لقى قوري واصل.
وريها أن لقى قوري آه.
هي الله استعماله أو يدي أرول كوكري صدقت وأصلا Waa iyo webiga webiga.
qolada webiga qolada webiga laga waayay Ah, hey.
marna dhulkuu dhigtaa marna qoryuhu saartaa guryaha laga guuray mooye oo guriga mudugka la yidhaahdo guriga kaamaguurka la yidhaahdo guryaha hoosada la yidhaahdo wax kaas hoosada hoose beereed hoose caynka ayaa la Ah, yidhahda hey.
waa kow oo waa sadaq waxa la isku xira wey waa kow sariir aan qaadano sariirtu waxaynu eh, ay tahay magacaa waa wa- la wadaagaan Waa oo sidaa.
jibaartu magaca waa leedahay sadaqadu way leedahay daragadu way leedahay kulli waa sariir waa sariir Waa sidaa.
laakiin sariirtu misna Ah, eh.
magac sii fitan bay leedahay Ah, hey.
waxaa jirta sariir maamuusiyad Ah, waxaa jirta sariir cadiir ah.
waxaa jirta sariir Goleed.
sariir Goleed.
goleed Ah, waxaa jirta sariirta tan la yidhaahdo sariir bir ah.
waxaa jirta sari adigu sariiraha kan haddata noocaan la Ah, isticmaalo hey.
ayaa jira Waa sidaa.
nooca ay ka samaysan tahay Ah.
ayay ayay ayay ayay- ayay ayay- ayay ku magacaaban tahay Ah.
hadday jiimbaar ka samaysan tahay Ah, wax hey.
la odhanaya sariir jiimbaar Ah, hey.
hadday daragad ka samaysan tahay Ah.
wax la yidhahdaa sariir daragada Ah.
hadday ka samaysan tahay looxyo waaweyn oo qurux badan Ah.
wax la yidhahdaa sariir maamuusiyada Ah, hey.
oo sariirta maamuusiyada ay hadda way basii baaba'aysaa Waa sidaa.
jibaar iyo indiya iyo waxaasaa laga keeni jiray waa qurux badan oo Waa aad sidaa.
qurux badan Waa sidaa.
ayaa la yidhahaa wax la yidhahdaa sariirta tan la yidhahdo aan sariir bir Waa sidaa.
ayaa la yidhahaa Ah.
sariirtan hadda la baxday forbikada oo iyaduna hadda guryaheena aad iyo aad ugu badan Ah.
oo aad iyo aad gabdhuhu ugu- ugu dhaqmaan Ah.
waxaas baan calelinayaa waan si xun baan ugu dhaqmayaa nin wax nin wax garanaya hortiis lagu biyaabaa la yidhi qof wax garanaya Ah.
hortiis baa wax lagu biyaabaa la yidhi waxaa eh, qofta la yidhahdo eh, eh, eh, maryan baarax ayaan ka bi'iyey maryanay bal iga qabo waxaan caleliyey oo isax
waxaa la yaabsana waxa aad leedahay waa aan u biyey maxaad u biinaysaa horta waa labada lagu dhaqmo oo sariir la yidhaahdo midna waa wax annagu aan samaysanay oo ma- dhaqanka soomaalida ah midna waxa weeye wax dibad nooga yimid moogta waxa aan samaysano annagu dhaqan ahaan u leenahay inkastoo mar kasta maaragtay dhaqamadu dhex jiraan.
ay isku dhex jiraan oo wax kala qaataan haddana sariirta tan muxuu ahaa ee markii Maamuusyada.
aan aragnay sariiraha afka adduunka oo kale ayaan annagu horta bal aanu isweydiino ma uga horreeyey mise waa nooga horreeyeen marka maxaa yeelay markaan sadaqada iyo maxaa dargada Iyo jiimbaar.
iyo jiimba jiimbaartu waa u dambaysaa la sameynayay yacni waxa weeye heerka ilaa iyo waqtigeebay soo socdeen waxay matusaysaa markii maaragta horta waxaa jira- Primitive.
primitive-kii waxaa jira kuwii geedaha korkooda la saaran Raarkii, jiray.
raarkii.
raarkii raarkii baa jirtay Ah, Ha, darakada waa- marka da- ha, raarkaasaa jirtay Raarkii raarkaas waa isku fil.
Ha, darakaday timid waxaa Darakadaas- horta geedaha korkooda arisay dhulkaa loo soo degtay moogta Ah, maya taas marka waxaa loola intaasaan kugu daro ha taas ee, darakada kore ha darakadaha kaneecadii iyo iyo kaneecadaha ee, markay cashan dhowra jirtay iyo Ah.
ilaalo waxaad ilaalinayso Sax iyo weeye.
yaa meel loo dheeraysta waa meel dheer loo fuuli jiray dee markay soo socoto wax waa soo deganhayeen moogta Aye.
laalkii iyo muxuu ahaa geetaraadki waa laga soo deganaya Waa sida, ah.
waxaa loo soo degtay marka Hoostii.
hoosti Ah.
hoosti maxaa ka maxaa jiimbaartaan iyo la sameeyo muxuu ahaa- darakadan qoryaha iska joogtay qoryahan iska joogto oo aan marna meesha laga Laga qaaday qaaday, ama ah.
laga guuray Ah.
taas maxay noqotay ilbaxnimo dadku uu soo ilbaxay Oo horumaraya.
oo horumaraya ayay kutusaysaa Ah.
marka markii dambe waxaa baa la keenay jimbaarka tan oo ka samaysan harig Ah, iyo iyo qori qori.
iyo qore taasoo quruxna leh waa sidaa yacni ka- ee waqti dheerna joogaysa haahi oo qoorta soo socsoconaysa xaanaysan oo aan dibaddana aad u qaadan kartid meelna aad ula guuri kartid guriga xad meesha kugu kululaadmana meesha kalena aad u qaadan kartid wakaa marka intaasoo dhan waxay natusaysaa yani een, ilbaxnimada iyo horu Waa kaca ee sida.
sariiraha Waa sida.
soomaalidu ay ka gaarto waxaa ku xiga mid cadiidka sariir cadiidka marka inaga cawdeedii wey iyo qoraydi qoraydi taasay cadiid kusoo xijiyeen iyadoo inkastoo ay nala wadaagto iyaduna Adduunyada kale.
dalka kan maaragtay Carab- Carab- carabtooda Iyo iyo Hindiya, hindiya Hindiya.
iyo kule ay Maana nala loo soo wadaagaan dhammaa.
ay nala wadaagaan haragga waxaa ka horreeya cadiirka haahi cadiidka horeeyaha cadiirka horeeya.
horeeyaha ka weyn marka cadiirkaasi loo waday waxaa la keenay haddana haragga Harag- inuu haraggaa isticmaalo.
mudoobaysan.
ah marka ee, sariiraha uursaha cadiirkaabaa yimid anagu waa intaa kuwa dhulkayaga aan ku samaysanay Aye.
kuwa kaleeto waxa weeye kuwa dibadda nooga soo oo oo- oo inoo gelaya iyaguna magaca oo hadda maanta ay ku sida hadda dhaqmaan.
anagu maarad qolo magac walba si- shay walba markaad si aad ugu isticmaashay Aye.
ayaad magac ugu samaysataa waa sidaa marka ee, sariirihii hortii maxaa jirta maamuusiyad Maamuusiyadii baa waa jirta.
sariir qore ah oo dibadaha ka imaan jirtay oo alwaaxyo qurux badan qurux badan iyo dhinacyo qurux badan Ah.
lahaan jirtay Ah.
ama se maxaan ku leeyahay waxay lahayd laba dhinac laba madax oo qori ah haahi Saad oo qori ah.
saad ah oo maxaan ku leeyahay Weliba sariirta la wadaad tusaa ku jirto.
Ha- haa haa waxaa ka timid oo soo Weli- dhigtay weli waqtigii guryaha xaafad weli waa la Weli- weli helaa.
waa la helaa qaar baa Adiga laga sanadka helaa lawa barkeeb
way soo socotay oo waxay timid maaragtay een, Sariirta birta.
bir baa timid Oo ka fudud.
oo iyaduna maaragtay nooc walba la mid kuwa dheerdheeraayo Aye.
balaaha oo loo Transfer loo oran jiray.
Haa, cirkaa jeeday ah waa soo degeen adduunka oo dhan bay la socdaan Aye.
waxaa yimid sariiro gaagaaban oo Foorarka.
foorarka iyo la yidhaahdo Ah.
alwaaxa afar Aye. Mm.
muxuu ku jirta afar ee, ah afar weli qori oo alwaax laba madax iyo laba dhinac oo maamuusyadu ay- oo maamusad ka yarse haahi Ah, maamusad kana qurux yar Waa sida.
Ah, Kana ka maaragta- qurux maaragta yar.
ka qurux yar waana ka yar yarta Aye.
maaragta foormkeeda laleeyahay foormkeeda waa iska aftaryaani oo waa un alwaax weeye.
haahi haddee muxuu ahaa intaa oo nooc ayay ila tahay inay muxuu ahaa cali baan ku wareejinaynaa bal cali aduguna sooma
waxba ku korrin maayo horta ereyga kan la yidhaahdo naamuusiyadda oo noga timi xagga sinjibaar ereyga naamuus la yidhaahdo horta waa kaneecada Ee, waxaa loogu magacaabana waa kaneecada sababta waxay wadataa rukumo dheerdheer oo qab lagu siinaayo maradii loo sameeyey marka magac ay wadato naamuusiyadda waa kaneecadii maradii ee, ba- ee, ka- sariirtii naamuusiyada looga ee, laga gelayo looga nabadgelahayay ayadu odayaashii hore oo reer xamarku weli way haystaan oo odayaashu sideedana waa ka fiican tahay waxaa jira alwaax ayaa lagu seexanaya Waa sida.
marka waa ka caafimaad fiican tahay, waa ka fiican tahay gambarka bahasha inaan ee, waxaan rabaa jimbaartaan rabaa inaan ku noqdo war jimbaarta xoogaa tafsiir ay rabtaa jimbaarta seexasho looma samayn ah raxa loo sameeyaa odayaasha nasasho odayaasha boqorada ee, wax markaan markaan sheegayna xaqiiqadan sheegaynaa mugsoon tahay Waa sida.
dhulkan banaadirka waxaa jiray adoomen baa jiray iyo ee, fawdaal baa jiro iqdaaci baa jiro waxaa jiray ee, balaayo baasaa jirtay is- isgumaysiga ka hore marka ninka boqorka ah oo suldaanka amba ninka maaragtay ee, kaaba qabiilka weyn oo suldaanada ah, ah nimanka waaweyn oo caynkaasa ayaa horta samay jiray haahi afarta rukumaa inta laga qaada marka la duuba ninkaa lagu wareegi jiray magaalada lagu soo wareegi jiray bahashatan eh, jimbaartaan bi bi bi bi baa laga sii jiray oo inta la boqro aa lagu soo wareeji jiray inta rukunada laga qabto sidii sidii nin mayda aa lagu soo wareeji jiray marka ninka odaga ah ee boqorka ah ee iqdaaciga ah ee addooman kale aa addoontiisu intay u samaysay ayay marna ku qaadi jireen marna uu ku ku ku bersadda haa waa ku nasa jiray ma laguma seexda ayada ayada waa lagu raaxaystaa bersadayna taallaa Ee, odayaashaas marna waa ku dukadaan marna waxay ku qaabilaan haa oo saalootada ayay taallaa ayada laguma seexdo hadda laakiin xoogaa marka waxay susuuleen Een, odayaasha akhyaarta ah oo dhan ayaa kursi jiifkan kaleeto maarata lagu jiifto haa ayaa marna uu isku isku jiifi oo xoogaa marna waa ku dukadaa marna bersadahay taallaa marka ayada waxaa weeye ee, raaxa raaxo ayaa loo qaataa familiyooyinka ladan odayaasha ladan iyo boqoradii iyo salaadiintii iyo ugaasyadii iyo waxaasaa yeela jiray laakiin hadda waxay noqotay dadka ladan oo dhan baa qaata haddeertaan haddaad tagto shan boqol oo shilimaad kasoo siisan iyadoo caalamiya mahaday wey shan boqol oo shilay joogta hadda weliba een, ninka heli kara waa qurux badan tahay waa raaxo waa lagu dukadaa waa lagu berseeyaa waa ilmaha yaryarta nafsadooda xoogaa maaragtay hadday ku kaajaan xataa biyaa saan looga sayrinaya dhibaato male hadda wax kaley noqotay laakiin waagii hore saasaa loo soo saaray marka intaasaan raba inaan ku daro yaa uu diyaaro inuu wax ku daro daa'ira barshe Ah.
waxaan u noqonayaa eh, baashtan la yidhaahdo eh, maamuusyadda baashatan la yidhaahdo sariirta ee la yidhaahdo naamuusiyad la yidhaahdo inkastoo anigu macnaha cali u sheegay aad Naamuusyad.
anigu Waa kale maamuusyad baan cadaya.
waqanaa maamuusyad baan waqanaa anigu markaas markaas inkastoo macnahaas uu igu sheegay cali waa casharada cilmi ii kordha ee tiro aanan ogeyn magacaasun baan anigu malay laakiin anigu xaragun baan magoodayo baashatan waxaa inoo ka timi meesha la yihahdo sinjibaab oo waxaa la yihahdaa oo waxaa la yihahdaa waxaa la yihahdaa sa- iyagu waa kala laba nooc laba weji bay kala leeyihiin kuwa hindiya iyo kuwa sinjibaad ka yimaada waji ahaan way soo egyihiin laakiin waana kala qurux badan yihiin waana kala samays badan yihiin waana kala ballaaran yihiin noocaan hadba doontabadka waxay samaysaa oo wayada leh iyadu waa sidaa alwaaxda loo sameeyey geedka laga sameeyaana waa saas weeye markaas ay tahay labada dhinac labada rukun ee ugu horreeya labada weji waxay ku leedahay laba muraado
waa shimbiro iyo oo markaasaa aashan ama bahalka la yihahdo geriga ama shabeel ama biciid adigu wuxuun ma garanaysa Iyo daawuus.
dhexdood ha ama shimbirkanaana u badan had iyo goor la yihahdo Daawuus.
hahay shimbirkaasaana ugu badan marka way ka burburan yihiin kala aashan sinjibaar iyo tahindiya way kala fudud yihiin mid walina kay ka miisaan weyn tahay way ka wanaagsan tahay marka iyagu waa qorigaas dheer afarta rukun leh marka afartaa rukun jooga ma masaamida dhexdeedaas in yar ay ka daloosho ah afarta rukun ee kore markaasaa kuwa kale la sii geliya kuwaasaa marka maradoodana gab lagu soo siiya marka irid yaroo unoo lagan galo sida aroos oo kale ayay leeyihiin marka waa sariiraha qaaliga ee magaranaysaa aan guryaha ka bixin dadkoo dhamina ma wada lehe dadkii hore ee magaranaysaa ee Iska la reeyo.
asaliga ahaa ee reer xamarka ahaa ama reer markaha ahaa ama caashar magaas reer baraawa ahaa asaliga ahaa ama saylacda ahaa yaa haysan jiray baalaha dabadeedna sanacama saacadii ka dambaysay way ka lidataa sanacan waliba sanacadii ay ka dambaysay way ka lidataa wax waliba waji cusub oo wanaagsan bay kugu soo geliyaan waxaad arkaysaa iyadoo sii lidata suuqay noqotay Haa, suuq bay noqotay markaas. Ee, taas kale ee cashar ma garanaysaa ee, muxuu ahaa jaimbaarta ah waa sidaa uu sheegay calibaan iyaduna la qabaado waxaa weeye raaxo weeye waa kuraasidii meesha ay geli jireen ee jiifka ah ayay yihiin kuraasada jiifka ah kursi jiifka ah Saalootada oo sida kale.
saalootahaas oo kale weeye ay u ahayd marka waagaas ma yejirin xaaladaha kale ee kuwaasa waxay ahayd hubka ugu waaweyn saalootada oo u fiican saalooteen u ahaa Ee, markaas xoolaha waagu hore markaynu bermatiifka u noqono dhulkaa la iska dhigan jira waa la iska samayn jira maxaa marka ku-xiga soo saaray shilalkeedii shilalkaas aynu inagu soo saaray ee cuntadu casha magaas hilibku suusan carrada u gaadhin looga ilaalinayo yaa markaa dadkiina una dacay intuu carrada jiif lahaa inuu daragada tan iyo ma garanaysaa alaabtan jeembaarta ah iyo waxyaabahaas sada uu samaysto marka kuwaasuna kuwaasay la fil yihiin marka intaas baan yarahe aan ku kordhin lahaa haddana waa
anigu horta midda waan ku waafaqsanahay hadana kayguna ma sii badin mayo magaca la yidhaahdo naamuusiyad iyo maamuusiyad labaduba waa soo mare way- waa waa soomaalida way ugu dhawaaqaan Eh, bari iyo eh, qolaan banaadir iyo sayidc iyo meelahaas aas magaalooyinka dhulka saraha waaweyn leh dadka ladani way haystaan waxaa la yidhahdaa marka maamuusiyad markaynu dhahno waxa- waa wax maamuus ah oo waa ku maamuusayaayo waa soomaali cad oo waa maamuusiyad waa waa sharfi oo waa sariir nin weyn nin weyn oo la weyneynayo ma nin kale kuma seexdo odayaasha oo caankaan ma rag kale kuma seexdaan naamuusyadna sidii cali ugu sheegay wey midda kaneecada lagaga dhuumanayo wey waa kow aan ka baxo waxaan marka imanaya wax aad u yaab badan oo aad arki doontaan oo dadka qaarkiis ay ku yaabi doonaan maqalkooda waxaa waaye darin ama darmo darin ama darmo darintaasu waa wax aad iyo aad guriga waxay ugu leedahay dhaqan dhaqaalaha dow weyn qayb weyn ka qaadata oo seexashadii iyo wixii ka qaadanaysa magacyadeeda ayaan aan isku dayayaa bal in anugu dul maro kow waxa waaye salli waxa waaye sujaayad waxa weeye jeex gogol waxa weeye isku shub waxa weeye dhamac waxa weeye faylaki waxa weeye xiriir waxa weeye cashiimo intaasay darinta u kala baxaysaa darintaa cawda laga sameeyey baa intaas u kala baxday dhexalay waxba dhexalay baa igu taallaa dexgoosha wey dexgoosha wey dhexoolay dhexle marka intaa oo muhim ah oo guriga dowr weyn ka qaadata dhaqankiisa xaggiisa ka qaadata ayaa doodeen soo geli doontaa waa inii halhalayn doonaa Eh, darin horta waa guud ahaan wixii la goglo oo dhan baa darin ah xataa waxaa soo gelaya geedka la yihahdo kebeti darin bay noqonaysaa wixii la goglo darin bay noqonaysaa laakiin magaca gaar ahaaneed waxa inagu aynu u niqiinaa waxa cawda laga sameeyaa u badan waxa cawda laga wixii la farqiyo oo gabari qabato gabar farjaxan gabdhaha ka la baxay farjaxanka gabdhaha la baxay oo yaab kale waa kuwaan leeyahay way baabeen hadda hal lama heli karo baylaan moodaya laba iyo maaq wax laga helay gabdhihii yaqiin heshiimada weliba khaasan heshiimada waxa waaye gurigoo dhan bay eh, eh, leegtay gurigu intuu leegyahay dhan bay leegtay oo wada oo waxay tahay waxay tahay xasaan isku shub weeye gurigoo dhan leeg dhulka intuu ka kaco tegayo fanuusna gurigaas uma baahna guriga la- la- lagu sameeyo ninkaana geli doone
waxay dhee Eh, sawtii marka la tolayo ha kolka haweenku mashxaradaan xaarada haddii aad soo haddii aad soo gasho Ayib.
maxawista subaxiyada lugta lagaaga ridi jiray Ah.
ee la oran jiray qooshani qiimaheedu waa dhigaysa haddii lagu yidhahdo qooshani oo mashxarada iyo halkaa aad soo doonato waa inaad dhigtaa diyaafada haweenka oo diyaafadda haweenka haddii aad taa garan weydo waxaa tahay neef iska soconaya nacas aan waxba garanaysa nadara meesha haweenku ka mashxaradayaana waxaa ku tolayana waxbaa joogo noo Weerar soddon gabdhood ka kala geliyo.
haddaa dabadeed daawashada waxaa soo gasho dad daawasho u timaado macawis gorayaatiya ama subixiyada lugubta lagaaga ridaya markaasaa lagu oranayaa qooshan Qooshan, qoollan.
gool lagu tuuray oo kale waa Qoollan.
lagu hay- waa lagu hayaa weeye markaasaa lagaa saaraya marka haddaad meesha kusoo tala gasho waa inaad diyaafada bixisho haddii aad garan weydo waxaa tahay neef iska soconayo aan waxbaba aqoon haddii hablo kugu soo baxaan xaragoonaya oo soconaya barigaasi waxaasoo dhano ay kala baydhaan oo aad dhexdooda martana isagaa ka dhacda waxaa tahay markaana neef soconaya fadhigaa loogu cisaaraya adana sabdhan wada leexda kolkaasay garanayaan inaad garatay oose iyana marmarmariya hadda marmarood ka dhaafaysa haddaad dhexdooda marto lagu qoslay khalaas waa kii haweenka dhex mari jirayo magaalooyinka caanka ku ahaan jira waxaa ka mid a bayla waxaa ka mid a xaafan waa xeerar caynkaa xaafuun iyo sayla saddexdaa magaalo ayaa caan ku ah alaabtaas waliba khaasan magaalada bayla la yira bayla waxay ku anjira waxa waa cawdina way ka baxdaa dadka gabdhaha farshaxanka yaabka leh iyo xaafuun waa labada labada magaalo lagulaba tartamo ama waa laga doonaa ninka samaynaya wuu doonaa hadda marmar waa laga doonaa calaa kulli xaal aan eh, waxaan ku wareejinayaa cali eh, cali mudiir ama baan ku wareejinayaa caliyow waxaan ku idhi darin ka soo baxaya bal salli salli iyo guud ahaan waxaad ka oran lahayd adigu gabdhaha fasaanka ah farsamadii haweenka horta hadda waktigan hadda la joogo noocyadaas bari baa ji- ay ay u badan yihiin waxaa laga soo raraa baabuur tiro badan inta badanna waqooyi ayaa qaadata Een, qaarkood shan boqol waa gaaraya hal hal hal dermoo gurigan oo kalaa kala nooc nooc ah intay isku xiraan oo isku xiraan oo isku xiraan oo isku xiraan oo waxaan eh, kurjadaha la yidhaahdo maaragtay ayagoo ah ayaa doon la saaraa amba awr baa la saaraa horta waxaa qaata waqooyiga qaata laakiin bari baa hadda u badan hase yeeshee intasaad u martay weeye ereygan la yidhaha sajaayad iyo salli horta sajaayad waxay nooga timid reer bariga waa carab iyo baakistan iyo waxaas waa waxa kan eh, madabyada lahoo maaragtay oo yar oo lagu tukado haa Ah, maya ee qaara wala warshadeeyaaho khatiifadahan waaweyn oo dhan asalkeeda waa sajaayad.
sajaayad bay ahaayeen maxaa jira masaajida iyo qurux qurux badan ku yaallo reer barigoo dhan soo fidiyoon intoo xukuma iyo baakistan iyo bangala baashgeed maxay bangaladesh iyo afghanistan iyo Walaw.
waxaasoo dhan baa leh ka imow kuwaynaan zoonaha kan jeex gol
ee aan idin daaya waa soo gaabinayaa darinta cawda waa ku yar tahay goorda waxay barbarteen iyo waxay ay dibadda ka yimaadaan maahana aada loogama yaqaano annaga reer koonfurkayna waxaanu samaysan jirnay baashaa meyrada la yidhaha meyro waa isku mid cawl yahan maya waa meyro waa maydha iyo caw kale weye waa meyro caws maaha ma ahan ee caw maaha waa waa may maya waa caws yar yar ah caws yar yar oo meyro la yidhaahdo wey anaga dhaqaano ma dabka ma kala qaataan meyra waa caws kan cawda maaha u egna maaha waa maydhada anaga Ah.
dhaqaano soco wadda anaga laba dhaqaano.
laba nooca loo sameeyaa midna waxaa la yidhahdaa falko Ah.
midna samays samayska midda guryaha weey oo inta la duubo la duubo aqalka intaan inta la waxeeyaa xaggay u dhacdaa oo xaggay u dhacdaa oo xaggay u dhacdaa waa dheer tahay marka falkaduna waa mid koba kobo kobo marka ana waxaan idhaahdaa dhab iyo dermo iyo falk falk falk falko iyo samays magacyadan talada badanaba maba naqaanba maxaa jira waxaadan aqoonin inaad taqaan inaadan sheegin weey magacaas tirada badana maba laga yaqaano cawdaana waxay yimaadeen uun laga gato iyo ayagoo falagsada maahane siday bare uga baxdo halka cawo ma jirto marka saddexdaasaan naqaanaa falco iyo samays markay yaryar tahay oo salli ay tahay dhab baan idhaahdaa dhab dhab hawaa dhab yartaa sajaayada dhab baan idhaahdaa dhab iyo falco iyo dermo waxaan ahaynba dhinacan koonfur lagamaba yaqaan waana ka baxa
waxaan ku celinayaa dhabta la yidhaahdo maryata maryaney eh, aan kuu soo magaciiseeye si aad iila socoto aad ila qaadato waxaanu nidhi darin waynu nidhi darintii waynu kala bixinay waxaynu kala bixinay eh, nooc laga sameeyo ka geedkeyn laakiin magacyada darmooyinka waxa waaye habkay u samaysan yihiin darmooyinku iyo noociye waxa laga sameeyo waxa laga sameeyaa ama maniiqa ha laga sameeyo ama ha laga sameeyo waxa kala yidhaahdo eh, ha laga same- caw ha laga sameeyo ama ha mayra ha laga sameeyo mayradaas annagu ruuxyo waa leenahay sidii mayrada jeceel sidii maygaaga mudug ayay dhaheen jeceel meel la yidhahday aad u badan tahay oo waa leedahay waa bari waa- waa waa jirtaa waa ku waafaqsanahay waxaa kaleeto oo la jira falkada midda aad cali oo ka leedahay wuxuu yidhi falkooy dhegalooy dhaqaaq falkooy dhegalooy dhaqaaq falkooy wixii la sameeyo dhan baa falka ah annaga falkooy dhegalooy dhaqaaq diiriyaa dhoofay dhaqaaq naalayaa dhaanshay dhaqaaq waa marka la tolayo oo la qabanayo oo la qabanayo farsamadaas fal iyo ko weeye tolidii waa ka- ka shaqaynta ayaa falka ah xataa hadda waxay noqonaynaa wax kan falkada ah ee ma aha darin gaara ma aha waxa marka la qabanayo ayaa falka ah marka waxaan uga baxayaa maryan waxaan se ka cararinayaa maryan ay waxaad qaadataa salli sujaayad jeex gogol isku shub dhamac ee faydaki xiriir ee cashiimo iyo lamaano
horta waxaan jeclaan lahaa inaan muxuu ahaa waxaa suurda inaan anugu si u dayeysanahay ama u damanahay marka haddii aan saxayo haddii kaleba balina la kala si kalna loo kala bixiyo waxaa jirta waxda falag wax la yidhaahdo marka ugu horreysa bal aan ka qaatay horta waxaan oo dhan oo la sheegaya waxaa dumarka ayaa sameeya qolada samaysa waa inaanu se- sheegna wax falag la yidhaahdo ee wax la sameeyo waxaana qabta dumarka waxayna ka kooban yihiin cawska mayraxda iyo der muxuu ahaa cawda iyo caw kidid.
iyo mayrax iyo caws weeye saddexdaa laba waxaa waxaa lagu sameeyaa een, xarigga argeega ah ayaa xariga muxuu ahay geediga ayaa la- sida ra- ra- rarada iyo kabad kabdaha waxay leeyihiin xargaha ha een,
wixii faraga wixii falagana waxa weeye waa ayada tidec, waa tidec.
labay u kala baxaan waa tidec marka midna waa caw Waahay.
midna waa caws waa sidaa falagta hadda labadan muxuu ahaa jaalle ay sheegahayeen Waahay.
waxa weeye caws Ah, waxa weeye cawska aan ka samaysmi karin rarada waa sidaa ayaa laga sameeyaa Ah, waa caws yare la saluugsan yahay Waa sidaa.
si inta sida samayskiisuna Inta la waa feeray, ha, hay.
ha, inta la feeray oo la kuuskuusay isagoo Waa budbud budbud weyn ah, ah ayaa la sameeyaa waa sidaa markii oo xar xabad xabad baa loo sameeyaa Ha, hay.
haddaan xasuusinahay Ha, hay.
markaasaa la isku waa isku tolaa tolaa Sax. afkana waxaa looga sameeyaa Farna waa looga sameeyaa.
fartida afkaa laga Waa tidcaa sidaa.
iyadoo ul ul ah oo waaweyn oo laisku maxaa Waa sidaa.
lamaana Kabkab baa la yidhahdaa.
kabkaba ayaa laisku marka falag markii la horta ay taasaa la yidhaahdaa Aahay.
magaca darinna lama yidhaahdo intay fa- wixii la faltiya ay kala wada laakiin falag waxaa la yidhahdaa cawska noocaas eh, waa sidaa loo sameeyo Ah, waana caws ee darmaan kama samaysanto waa sidaa
een, salli waxa weeye hadba magaca wuxuu sheegayaa inta badan Ah.
say muxuu ahaa lagu dukado inta shaygu intuu leegyahay weynankiisa ayuu sheegahayaa waa sidaa Ee, Lagula sajaa- dukado.
ha, sajaayada tani waa muxuu ahaa sheeyarka wax ugu yaryar waa sidaa maxaa marayna markii hore xarag inay ahayd Ah, masalle.
masalle ayay ka timid markii hore ta iyadoo yaroo xarag ah ayaa wadaadadu sidan jireen Waa si sida qofku ay u seexan tegaan Ha, ama qofku ku seexdo markii ka dambeeyana waxaa la sameeyey cawdaan waa sidaa waxa weeye se- een, salli yar shay muxuu ahaa darin yar waa sidaa oo tukasho keliya Ah.
loogu talagalay Ah, hey.
iyadaas ayaa waxay leedahay midna muunad loo yeelaa Ah.
oo waxaa laga sameeyaa salli een, isku shub ah oo yaroo qurux badan Ah, hey.
ama Asaga baa la maniiqo geliyaa. Isku baa Ha, ama magaca ama maniiqo Aha.
xarigaaga madalaa maxaa naqaanaa anagu ama maniiqaha ahaatee Waahay.
ama isagoo cad oo sidiisa Kor daba socdo.
ah ayaa loo sameeyaa Ah.
intaas yahay waxaa kusoo xigta lix gogol lix jeex gogol gogol ayaa jirta iyadana jeex waxaa weeye sida uu hadalku idiin shee noo sheegayo horta jeex markaa tidhaahdo waa dhinaca waa sidaa waxa weeye wax dhinac la eg ama Ah.
dhinac la dhigo yaa Ah.
ulajeedadu ay ay ka Ah.
timid Aqalka markii Ha, way leedahay.
waa un Aqalka nus markii- weeye Dhan waxa baa weeye leedahay.
aqalka Jeex markii la nuskiis.
kala Waa badh.
jeex wax la eg weeye Dhan baa leedahay.
Ah, Nuskiis.
jeexa ha Dhan baa jeexa leedahay.
originalka marka eh, salkana markii hore waxay ka dhinac dhiga weeye dhig laakiin waxay wada waa guriga guriga jeexis.
dhinaciisa Ah, ayaa la guriga dhiga dhinaciisa wax lagu weeye.
gubo.
wax la gogo waa kaa oo daraf bay leedahay waxay leedahay labada darfood oo midab leh Ah, hey.
midab qurux badan oo ganuunana leh Gunna leh.
ha iyo muxuu ahaa iyadoo kaabi afar labada dhinac oo kalena kaabi ku leh Waa isna sida.
sidoo kale midabaysan Darfooli.
darfooley baa Darfooley la waa- waajiye ama darfooley yani darfaha midabka inta kale way caddahay Ah, hey.
Mar- darfaha ayaa midabka marka darfooleyda waxa Sax, loo sax.
leeyahay waxay Waa sida.
sheegaysaa midabkaasay sheegaysaa isku shub isku shubku waxa weeye darin caw ah cawda laga sameeyaa na waxa weeye caw midabaysan Ah, hey.
giddigeed inta badan midabaysan waa sidaa waxay leedahay ganuuno isku googo'an Ah, hey.
oo rumaad oo sida maaragta mari- rumaanta u eg Ah.
ama se maxay u eg tahay rarada rogada ah Rogada.
rogaha la- ama muxuu ahaa waxaa la yidhahdaa Ah.
mariinka ah Ah, ama roog geli yahay.
Ah, ah, oo kale weeye si qurux badan oo qurux Tabuuq badan oo qeybo.
qurux badan ayay u samaysan tahay dadkoo dhanina ma sameeyaana waxaa sameeya hablo farshaxanka ku ku dhaco xilgaawada aada ugu dheereeya oo ku tegay ayaa sameeya Maxaa laga helaya?
Iyadii.
reer bandar bayla aad u sameeya
darmahaas Eh, na waxaa laga sameeyaa meesha cawdu ka baxdo ama maneeqad maniiqadu meesha ka baxda lagama sameeye waa laga sameeye laakiin xaggay ka timid halkan waxay ka timid bari bay nooga gobolka bari hey, ka timi.
bay waxaa la isku shuba Asal- asal shub sheekada iyo iyo- bayla iyo bayla waa xoogeen baylaha ugu badnaato oo ay ka baxdo Cawdu.
cawdu ay ka baxdo Ah.
cawda maniiqadaana inta badan lagama sameeyo waa sanif tani ha maxaa yeelay waxaa ta wax badan ma joogayso cawdan kalo adag Ah, runtii.
wax badan ayay muxuu ahay way ay guri taalaa.
maanta iyada waa laga samayn waa laga karaa sameeye laakiin ma Ma maaragtay, runtii.
ma raagayso sajaadaysa cawdaa xaggaa ka baxda oo adag ayaa laga sameeyaa Ah.
Waana dhaqaaleeyaa.
waan aad baana loo dhaqaaleeya Ah.
waxay la qaymo tahay eh, kabada ah maxaa hobobkaa oo kale yani halkaa oo kaleeto ayay ka joogtaa yani wakti bay lahayd xadaaro gooni oo wakti aad loogu isticmaali jiro gurigii aroos reerkii aroos ah oo reer magaal ah oo xeebaha degan oo aan gurigoodi yani xeeb bay ka mid tahay yani xeebaha degan xeebaha bari iyo xeebaha iyo xeebaha muxuu ah oo dhan aan gurigii aan la dhiginin wuxuu ahaan jiray guri Ah, waxaa sama jiray.
jiraan Hay.
waxaa ku xiga dhamac dhamac anaa ku wadaya waxa waaye waa darin waxay ku jirtaa liilan casaanay ku warwareegaya oo aan qurux badnayn oo yar yar oo baylakida yar yarka ah, oo leegleeg iyadii baylakida waa kala gedisan yihin baylakida waa wada cadaan tabta kaleetana waxaa ku jira liilimo maaragta oo lagu xadxadhay oo saa tandhay kala jira Warwareega, saa u warwareega warwareega.
ayaa ku jirjira kobteeda Waxaan- kobteeda waxaan jeclaan lahaa oo wayata.
inaan- waxaan jeclaan lahaa inaan Wayata.
ku celiyo feelika intaa noo sheegtay darintaa dhamacda ah dhamacaha waxa waaye darin waxay ka duwan tahay yar horta aad bay u yarta ha u yaraatee waxa waaye dhinaca wax mar qof dhigi karo bay leegta haddana eh, eh, eh, koobta laga sameeyo koobta koobta laga falkiyey ama laga sameeyey geedkeeda ayaa waxaa ku jira liilan madow waa lagu ama li- oo lagu xadxadha xadxadha.
wayna qurux badan tahay oo caw qurux badan baa laga sameeyey oo faylakida way ka kuwaalid fiican tahay faylakida marka iyada waxa lagu samayn karaa guryaha lagu samaysan karaa Ah.
gurya guryihiisa lagu samaysan karaa waa lagu seexan karaa faylakida se waxbaa lagu tashaayo Waxbaa lagu tashaayo, alaabta, dibadda ah lagu- eh, maaragtay eh, hagaha lagu lagu lagu qaadayo Ah.
waxbaa lagu sameeya iyada Ah.
faylakida tana dhamacda ayay ka kuwaalid fiican laakiin way isleegyihiin Ah.
oo waa laba iyo toban kobood laba iyo toban kobood ma iyadoo dhani kob kob kobtu waxa waaye intay Waa labada yaray.
falkisay intay falkisay Sali baa la yidhaahdaa.
Intay Ah, falkisay.
sali maarak. Dhab baa- eh, Kab baa la yidhaahdaa.
waxaa la yidhaahdaa, eh, dhab.
Ha, in- Compound.
gabadhu markay falkinayso waxaa la yidhahdaa intaa ay falkinayso oo samaynayso gacanta kula jirto waxaa la yidhahdaa kob sabcadatan ay samaynaysaana waxa waaya farag markay samaynayso waa farag intaa ay marka gacanta ku hayso labada goboodoo hadda eh, geedku ay u socotaan waxaa la yidhahdaa kob marka kobahaasaa laisku tolaya kob kob waa macno- waa macnihii kobta oo kale Kobkii.
kobtan kobtan ku tag kobtan ku tag waa labayo toban kobood kobood magaca maxaa ururiyaa tiri gobola mise dhambalo maya darin baa ururinaysa Darin, darin, darin.
darintu waxaa oo dhan wada qaadanaysa darin dhambalna Kulli waa wada.
dambal waa warin baa hoos baa dhambal dhambaal way kaas may waa dhambal Dhambal.
dhambal maaha dhambal annaga waxaa noo yahay dhambaal oo soo kula mida wax mar la dhambal dhambalo
dhambaal ma naqaan annagu dhambal ma naqaan annaga intuu wada dhaqaanimada kow kow waxaa kugu soo xijinaya weli faalmo eh, waxaan u wadaa maryam aan u wadaa waxaa waaye eh, eh, Lamaane.
wa- xiriir xiriir oo iyadu xiriirtu waxa waaye derin xidhiidhu waa labaa isku shub oo la isu dareero laba isku shub oo la isku daray oo laakiin way dheerta oo guriga wada haa awgeeyo waxay la eg tahay kobteedu aad u dheerta meel cad iyo meel casaan ah oo laisku tago meel cad iyo meel casaan loogu tago meel cad iyo meel casaan laisku tago oo laisku xidhiidhiga marka waxaa la yidhaha xiriir ama meel madow iyo meel cadaan oo laisku tago marka waxay noqonaya xiriir taas xiriir bay noo noqonaysaa kow Horta waxa anigu maxaa- darin kale ay noo hadhay ceshiimo waa tan ugu qaalisan heshiimo aa ceshiimo waxaan uga baxayaa ninka la yidhaahdo daahir afqarshe Garanayaan.
daahir afqarshe ceshiimo ceshiimo waa waxa tan ugu yaab badan
ma garanayo gurigoo dhan bay qarinaysaa Waan haaday.
Ceshiimo Alaabtii waa la sheegay.
Eh, sagaa u dayay waxyaan ka garanay waxaa soo Alaabtii waa la sheegay. Waa yahay. Alaabta waxaad moodaa xaggeedii hore in meel iskaga yar galeen. Haddaad dib ugu yara noqdo, gabadha la guursanayo ninka ilaalada ay aad u diranayso, waxaad odhanaysaa gabadha iiga waran. Markaasuu odhanayaa saddexda haweenka loo eego. Saddexdu waa u sawaasawan.
way taqaan Waa taqaan.
Oo.
Isku mid.
waa tolliibo Eh, iyo tafsaax iyo falag falag oo.
aqalkeennu horta saddexdaas u kala karaa Eh, Waan sheegay, anigu saan sheegay.
eh, saddexdaba sheegta aye eh,
tolliibo eh, iyo tafsaax eh, oo waxa rarkii ag yeelay eh, iyo falag eh.
falag waa wixii sidaa laysu weydaaranayo ee sidaa loo laablaabayo unbaa falagta waa waxaa dermo uu ka yimi iyadiiba markaa waxay tahay mar lamaano oo saasay u kala qiimo badan yihiin markaa dermada iibsanayso midna waa dhubbad keliya baa mar walba la laabayay oo dermadu waa khafiif midna wax la yidhaahdo cayaar badhoosa tan waa lamaanaya eego markaa laba laagood baa mar walba la qaadayay oo dermadu waa dhibic abadqaad iyo laba qaad kala markaa dambe saasaad iyadan u kala ogaanaysa markaa dambe iibsanayso ama qof xariifa diranaysid sida ay horta dermadu ku socotaa sidaa weeye dermoy maxay ka timi derma waxay ka timi saddex jaab geed waa cawd ah oo waa taa quruxda badan noqonaysa midna waa khafiifa waa taa waniiqada noqonaysa ee halkaa ka imaanaysa midna waa maydhada dadka qaar garanba waaye dabadeed guryihiina ka baxda oo dabadeed inta la falkiyo aqalkii dushana laga saarayo xareerahana lagaga dadbayo haddii la doonana inta laysku xidhayo hooyadu mudax maydha saa ugu feedhayso harar laga samaynayo oo harar maydha ah midhihiisuna waa geedka cawaagta la yidhaahda waynanu kala baranno daasoo waa gob yar yar markaasuu timirta nooceedu leeyahay meel buu ka yar saran yahay oo waxaan laga oqoonin waa timir yar yar uun laakiin oo laf adag laf adag marka oo macaan garowga bislaato saasaa loo cunaa oo waxaa la yidhaahdaa geedkaa maydhada ayuu ka baxaa sida midhaha iyo caawda cawdatanuna sida cawbaarka oo kale weeyaan oo dambe kan carruurta ay yar xeegaysato ayuu ka baxaa midhahoodu saasay u kala duwan yihiin saddexdaa nooc baa horta wixii la falkiyaana ay ka yimaadaan waxaan caws la yidhaahdaana kuwanna waa laga sameeyaa cawskan oo kala jaadjaad hor dhulka cawskeena ka baxana waa waa jiraan cawdu waxay haddaba haddana dheertao labadii marka marka laga yimaado oo maydhadii iyo wanaaqadiiba ay ku reebaysaa weelkana waa laga toshaa iyada horta dhirtiistay u kala kacaysay sidaa weeye wixii la tolaya haan haana dee waatan layidhi naag haan toli taqaan baa ha laga bixiyaa cayaar ba taasaa geel laga bixiyaa dabadeed manaasib ah darinta cishimada degma derintii cashimada ahaydna dabadeedna aan usoo noqdo inani mar hadday inan baleedahay sida maryan oo kale waa inay horta dermooyin gaara haysaa ilaa imka furaashka waxbaana ku bedeleeyey ilaa maalinta lagu soo fadhiisto haddaad mayi joogto ha waa inaad derma aan weligeedba la taaban oo weligeed aanad bartisi oo derma waayo idinla haye haruu dhiibayn nimayuu hargeysaan ka tegey helinkii dheeraayo habeen baan ka dhaxay meesha iyo xaradii doolooday haraadka iyo halaagga ay qabsaday ninkii gabadha doonayay hoosu baan dayin harkoo gale ayaa reeriyahay biyaa tegey inanta hooyadeed baa la yidhi haatan u yimi waa kan derma waayo idinla hayey bay markiiba ordabana soo dhafato ka tuurtay dabadeed jawaanka ee dusha bismillaahi raxmaan raxiim markaasa geed lala ordoo dabadeed baa xagaa halkii baa hara boobeene gaase ardaa leeyahay lay wax howlgalaye waxiiba alla reerbatan hada la tuurtuuriya goorta warkii kale helay bay naga yar hoydeen war miyaad siir yeelaysaa shughulkaasoo habeenka inta gool la qalay hilib nanoo keenya harab caanaheed iyo kaluu nala hiraabsiiya meesha mar haddii hooya joogto sodohay cayaar ma aha maxaa meesha yaalla raasamaal cayaar ma aha waa howlba diyaargaraysay ha marka dabadeed waxyaalaha lagu dhaqmi jiray waxyaalahaasay ahaayeen dermana wax aan la sheegin ma leh laakiin intaasoo nooc bay u kala kacdaa waxaana laga eegaa tii yarada intaa la sameeyaba wax la yada horta kob markaa dermadii kolka la kala bixiyaa inta kobooda ay tahay waa imisa labiyo toban kabood dabadeed cadadka lagu tirinaya magaceedana ay kula baxaysaa taa weeye kobaha weeye markaas alona intaasoo dabadeed taa jeex gogosha ahi waa soddon waa runtiis markaas haddana laba darfoodna raaciyey jeex gogosha lagu sheegaya ama darfoolayda ama sodoxda wanaagsan ay weligeedba inanteeda u haysay kuwa caynkaasoo kala aweeye waa runtiisa waa soddon waa soddon afar iyo labaatan afar iyo labaatan isku shubka ah ma gaaro tisu waa ka dhuubaya Ah, ka dhuubaya.
badaya waana ka uldheeriya Ah.
kow waxaa kaleeto ah weliba qayrun bay ku socdaan qayrka kuwa ka aqalkeen darmada tan la yidhaahdo lamaanadu Ah.
iyadana waxay noqotaa mar af- afartan ayay noqotaa waatan guryaha dibadda lagaga xiro oo guriga aqa guri baadiyaha waa kan ad- soo wada qarisa afartan afartan iyo xoogaa bay noqotaa waa darmada u dheer waxaa ugu dheer darinta ceshiimada la yidhaahdo Cish- Ceshiimada noo sheeg.
bal ceshiimada noo sheeg.
ashiimada anaa kuu taabanaya saddex